bismillaahi raxmaan raxiim kusoo dhowaada qodobada warkacawa kuwada ugu dardaroon duqa magaalada jowhar oo kulan la qaatay odayaasha dhaqanka tuulooyinka hoos yimaadaad degmada jowhar dowladda federaalka soomaaliya oo dalka dib ugu soo celisay afariyo toban muwaadiniin oo laga soo daayey xabsiga ku yaala dalka suudaan wafdu hogaamiyo wasiirka amniga gudaha oo maanta gaaray magaalada baydhabo warka caalamkana waxaad ku dhegaysan doontaan sagaal iyo toban ruux oo gaajo ugu geeriyooday khaza qodobadaasi wuxuu ku soo kordhaa ee turku ku dhegaysan doontaan hadduu ay beno qadaro
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda shafaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu dorkaroon markan aad ku soo dhowaataan warkii faahfaahsan guddoomiyaha degmada jowhar ahna duqa magaalada mudane cismaan maxamed mukhtaar baariye ayaa maanta kulan is xogwaraysi ala qaatay qaar ka mid a tuulooyinka hoos yimaada degmada jowhar kulankan ayaa diiradda lagu saaray wacyigelinta bulshada si ay ugu faa'iidaystaan fursadda ah in ay qaataan kaararka codbixinta doorashooyinka qaranka si muwaadin kasta uu u helo xuquuqda codbixinta ee dastuuriga uu leeyahay guddoomiye cismaan baarey aa si gaar ah ugu ammaanay tuulooyinka sida ay ugu go-an tahay wada shaqaynta ay la leeyihiin maamulka degmada jowhar isaga oo ku dhiirigeliyay in lasii xoojiyo doorka ay bulshada ku leeyihiin sugidda amniga iyo horumarka deegaanka sidoo kale waxa uu ugu baaqay shacabka in ay si firfircooni ah uga qayb qaataan howlaha wacyigelinta nabadeynta iyo horumarinta tuulooyinka si loo helo bulsho midaysan oo ka shaqaysa danaha guud kulankan ayaa qayb ka ah dadaalada joogtada ee maamulka degmada jir uu ku xoojinayo xiriirka dhow ee kala dhexeeya tuulooyinka hoos yimaada si loo gaaro isfahan wadajir iyo horumar waara guddoomiyaha maamulka gobolka banaadir ahna duqa muqdisho doctor xasan maxamed xuseen muungaab ayaa maanta kormeer ku tegay suuqa ugu weyn soomaaliya ee bakaaraha si loogu jawaabo cabasho maalmahan kasoo yeeraysay ganacsatada suuqa taasoo ku aadan shakhsiyaad dhulboob ka waday qeybo ka mid ah suuqa bakaaraha guddoomiyaha oo dhageystay cabashada shacabka ayaa waxa uu ku dhawaaqay go-aan ka soo baxay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane doctor xasan sheekh maxamuud kaasoo ah in aysan jirin cid barakicin karta ganacsatada iyo in uusan jirin amar ka soo baxa maamulka gobolka banaadir iyo madaxda qaranka oo ku aadan dhulka suuqa bakaara oo ay leedahay dowladda hoose xamar ayuu hadalkiisa raaciyay duqa magaalada muqdisho duqa magaalada muqdisho oo arrimaha ka hadlayna wuxuu yidhi dhammaan ganacsatada soomaaliyeed ee kala duwan ee suuqa bakaaraha waan idin salaamaynaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu maanta waxaan idinkugu nimid inaan idin soo salaamno kow haddaan nahay maamulka gobolka banaadir waxay la socda guddoomiye ku-xigeenkii arrimaha siyaasadda iyo amniga waxaa reedayda taagan guddoomiyihii degmada waxaa la socda agaasimihii suuqyada waxaan ku soo baxnay salaan kadib cabashadiinna maalmahana soo gaartay oo ku saabsan in dad sheeganaya inay dhulkan cabirteen oo rabaan ganacsatadii suuqii inay ka barakiciyaan arrintaas ayaan maqalnay arrintaas ayay dawladdu maqashay arrintaas ayuu madaxweyne xasan sheekh maxamuud maqaliyey madaxweynaha jamhuuriyadda aniga oo ah guddoomiyihii gobolka banaadir ana duqa magaalada muqdisho kana wakiil ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya fulihaya amarkiisa iyo tilmaamihiisa waxaan halkan idinkaaga caddaynayaa in suuqa bakaaraha aysan jirin cid cabiran karto oo deegaamayn karto cid inta warqada ula timaado dhihi karto anaa cabirtay ee ka guura ma jirto dawladda hoose xamaraa maamusho laakiin cid milkiyad gaara sheegan kartae suuqan adinkaa ku ganacsataan adinkaana ku ganacsanaysaan adinkaana maamulanaysaan shaqadiinna geeska gees ma ahan kaliya qaybtaan bacaha geeska gees suuqa bakaaraha geeska gees qof cabiro karto oo deegaamayn karto oo idinka kabareekeyn karto ma jirto waana amarka iyo qaraarka uu isoo faray madaxweynaha jamhuuriyadda madaxweyne xasan sheekh maxamuud Ar- arrin qodba siraa maahan cid kastee timaado tallaabaa laga qaadayaa anigaan ku maqlaayo ma idinka barakici karin warqadna ma soo saari karin sidaas daraaddeed nabad ku ganacsada kalsooni ku ganacsada ilaahay kuu leeyahay nabadgelyo ku ganacsada maamulkiina la shaqeeya dow- hay-adaha nabadgelyada la shaqeeya maanta dhan geeska geesaa iska maanta aan suuqa bakaara ku soo lugaynay nabaddaas waa aragteen qaybaad ka tihiin nabaddaas geri keliya laguma sugo bulshada qaybay ka tahay kaalintiina ka qaata canshuurta dawladda hoose iyo federaalka idinkuleeda bixiya annagana canshuurtaas wixii ka soo baxo adinkaan idinku soo celiyeynaa adeegaan idinkugu qabahaynaa ilaahay kurey jeebab gaaraan kuma dhexayso lamana korrupshan korrupshan laguma kala qaadan doono haddii ilaa yidhaahdo waxaan idinkugu nimid aan arrintaas caddayno cid kasta ee warqad wadato maanta kadib yaan laydiin buuhaalaynin yaan luuqyadayda ku soo gelin suuqa bakaaraha waa xor waa suuq suuq bacad waa suuq xamrweyne waa suuq beeniile iyo ilaahay kuuriye madiina waa suuq ool suuqyada xamar waa suuq waana lagu ganacsaa suuqayna sii ahaa doonaan intaasaa idinku imaada garabkiina allaha galo cid kasta ee warkaas warka duwanta imaanka allaha geliyo mana u socon doonto loogu simi maayo gacantaa la qabanaa dowladda federaalka soomaaliya ayaa dalka dib ugu soo celisay afar iyo toban muwaadino oo laga soo daayey xabsigii ku yaala dalka suudaan maxamed nuur ayaa warkaani muqdisho ka soo diray diyaaradda ay la socdeen muwaadiniinta la soo celiyey oo soo cagdhigatay garoonka aadan cabdulle ayaa waxaa garoonka aadan cabdulle si diiran ugu soo dhoweeyey mas-uuliyiin ay ka mid yihiin agaasimaha waaxda jaaliyadaha iyo qurbojoogta iyo ku-xigeenka waaxda carabta ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee xukuumadda federaalka soomaaliya xafiiska madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ugu qaabilsan gaar ahaan ergeygiisa xagga soo celinta muhaajiriinta iyo xuquuqda caruurta ambasador marymi yaasiin agaasimaha hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka soomaaliyeed iyo mas-uuliyiin kale toddoba ka mid ah afar iyo tobanka muwaadiniin ee ay dowladda federaalka ku soo celisay dalka ayaa gaaray magaalada hargeysa halka toddoba kale maanta lagu soo dhaweeyey garoonka aadan cabdulle agaasimaha waaxda jaaliyadaha iyo qurbojoogta wasaaradda arrimaha dibadda ee iskaashiga caalamiga ah doctor maxamed xuseen gaas oo warbaahinta kula hadlay gudaha garoonka ayaa ugu horeyn ka warbixiyey xaaladda dadka la soo celiyey
muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku dhibaataysan meelaha kala duwan taas mas-uuliyadaha aanu qaranka u hayno mid ka mida weeyaan oo maxay ahayd ay nafaran waxaa halkan ila jooga iyagana madaxa xafiiska wakiilka madaxweynaha ee arrimaha migrationka iyo hay-adda qaxootiga qaranka gudoomiye ku-xigeenkii labaad mubashir cabdiqaliif oo ah khabiir dhinaca siyaasadda xagga socdaalka ugu qaabilsan xafiiska madaxweynaha ergeygiisa gaarka ah ee soo galootiga iyo xuquuqda caruurta ugu qaabilsan ayaa sidoo kale hadal ka jeediyey munaasabadda waxaan maanta soo dhoweynay toddoba qof oo soomaaliya muqdisho la keenay in toddoba hargeysa la geeyey afar iyo toban qof ayaa dalka dib loogu soo celiyey toddoba waxay imaadeen waddana magaalada muqdisho toddobana waxay tegeen eh, hargeysa waxaan mahad ballaaran aan u jeedinayaa xafiiska madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo wakhti walba ka qayb qaata soo celitaanka dadka soomaaliya ummadda soomaaliya ku dhibaataysan dibadaha waxaan mad- mahad kaloo gaara u jeedinayaa hay-adda i o m oo hay-adaha ka qayb qaatay wasaaradda arrimaha dibadda oo iyadana qayb badan ka qaadatay waxaan leenahay walaalayaalow dalkiina ka soo dhowaada ugu dambeyntii maxamed cabdulaahi salaad oo ah agaasime ku-xigeenka hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka soomaaliyeed ayaa ka hadlay munaasabadda hore ku kacay labaatan iyo kooda bisha toddobaad ee waxaa magaalada muqdisho ku soo dhoweynay ee, dhallinyaro ee ka soo laabatay dalka suudaan oo ka kooban toddoba qof Ee, tiradooda kood waxay ahaayeen afar iyo toban ee, toddoba qof oo kalena waxay ka degtay ee, magaalada hargeysa Ee, waxaana aad ugu mahadnaqaynaa hay-adda o m oo runtii kaalin muhiim ah oo door fiican ka qaadatay iyo wasaaradda arrimaha dibadda oo iyadana runtii dadka sidai u soo noqon lahaayeen iyadana doorkooda ka qaadatay
dowladda federaalka soomaaliya wasaaradeeda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah iyo xafiiska madaxweynaha ee ergegiisa gaarka ah ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ugu qaabilsan soo celinta muhaajiriinta iyo xuquuqda caruurta hay-adda i o m iyo midowda yurub ayaa ka qayb qaata soo celinta muwaadiniinta soomaaliyeed wafdi hogaaminaya wasiirka amniga gudaha ayaa maanta gaaray magaalada baydhabo siraaji isaaq ayaa baydhabo ka soo diray garoonka diyaaradaha ee shaatigaduud ee magaalada baydhabo maanta waxaa si diiran loogu soo dhoweeyey wafdi uu hogaaminayey wasiirka wasaaradda amniga gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya oo wafuuddiisu ay qayb ka ahaayeen wasiirka wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalk soomaaliya iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda federaalk soomaaliya waxaana soo dhoweynta wafdigan qayb ka ahaa mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed oo ugu horreeyey wasiirka wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed gudoomiyaha maamulka degmada baydhabo saraakiil ciidan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada qaybta nasashada garoonka ugu horreyn waxaa warbaahinta kula hadlay wasiirka wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed mudane xasan cabdiqaadir oo si diran u soo dhoweeyey wafdiga wasiirka uu hogaaminayey salaan kadib macali wasiir aday wasiirada ha dhowaada baydhabo ha ka dhowaada meelasinka jeeliy ha ka dhowaada magaaladin ha ka dhowaada safarkin iyadan ka faraxsanna kulley walaa shaqo elankooy wal guda gara doona magaaladii baydhabo oo magaalo dowladeed ee shacabshe iyo saraakiishiya iyo iyo dhamasin diyaarsan ha ka dhowaada dhini kasta iyadan ka faraxsanna wasiirkii amniga dowladda federaalka ingninkooyo hana booqdo magaaladan magaalo muddo saraakiisha iyo arag doonta siyo shaqeeyaan amni ow xaaladii meelfayle marahayd runtii horumaro fara badanna ciidanka amniga iyo iyo hay-ado amniga guud ahaan suubiya fursad wale in hala doonta inaad aragta saraakiisha fursad wale in hala doonta inaad aragta xarumo hay-ado amniga ka shaqeeyaan guud ahaan intii aada roogto wali jeelnaa in walbadan na koofaaidno adayna walbadan aragta magaaladii baydhabo oo lakin kugu sheekaynaya eedan jeelna wasiirka wasaaradda amniga gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya oo dhankiisa warfideenka la hadlay ayaa si diiran ugu mahadceliyey dhammaan mas-uuliyiintii ka qayb qaadanaya soo dhoweyntiisa iyo guud ahaan bulshada ku nool deegaanada koonfur galbeed isagoona sheegay in howlo shaqo oo la xiriirta howlaha qaranka u yimid magaalada baydhabo maalmaha soo socdana kulamo gaargaara uu la qaadan doono laamaha amniga ee magaalada baydhabo wasiirada heer federaal wasiirka arrimaha amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed gudoomiyaha degmada saraakiisha heer qaybeed iyo heer maxaa la yidhahdaa iskugu dhex jiro iyo marti sharafta assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu maanta aad baan ugu faraxsannahay booqashada aan ku nimid meesha la yidhaahdo magaalo madaxda dowlad goboleedka koonfur galbeed magaalada baydhabo waa maalin aad iyo aad u weyn maxaa yeelay meeshaan waxaan dhihi karnaa waa hooyadii nabadda dadka degan waa dadkii nabadda waa dadkii dowladnimada waa dadkii laga soo gaaray maxaa la yidhaahdaa isdhexgalka iyo isku milanka ummadda soomaaliyeed insha allahu waa iswarsan doonaa annagu safarkanagu waxay ahayd inaan indhaindhayno oon soo kormeerno howlaha amniga si u socdaan iyo maxaa la yidhaahdaa ciidamada kala gedisan ee amniga sugayo nooc kastoo yihiin inaan indhahana ku soo aragno waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa dhammaan wasiirka amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo saraakiishiisa iyo guddoomiyaha degmada la taliyaha ma ilaabin madaxweynaha isaguna aad iyo aad baan u salaamhayaa wasiirka wasaaradda amniga gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya maalmaha uu ku sugan yahay magaalada baydhabo waxa uu ka qaybgali doonaa dahfurka xarunta wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed oo si casriga loo dhisay isagoona sidoo kale kulamo gaargaara la qaadan doonaa saraakiisha laamaha amniga halkaaad naga dhegaysanaysaana waa radio jowhar markana warka dibadda ugu yaraan sagaal iyo toban falastiiniin ah ayaa gaajo ugu dhintay khaza afar labaatankii saaci lasoo dhaafay sidai uu sheegay sarkaal ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee xamaas ay maamusho doctor khaliil al daklan oo ah afhayeenka isbitaalka al aqsa ee dir albalax ayaa warbaahinta u sheegay in xaaladdu isbitaalada khaza ay noqdeen kuwa halistooda wataa sagaal iyo toban ruux oo ay ku jiraan carur ayaa u dhintay gaajo isbitaalada hadda ma siin karaan cunto bukaanada ama shaqaalaha kuwaas oo qaar badan oo ka mid ah jir ahaan ana awoodin inay sii wataan shaqada sababtoo la xiriirta gaajo daran warkaasi ka jirta wuxuu intaasi ku daray in xitaa waxyaabaha as-aasiga sida caanaha dhallaanka aan hadda la heli karin akhyaartaan dhegaysanaysay war waxay dalka idiyu idaacawna soo gaaray waanaga intaa ciddu warka iga seegana waxay dib ugu daalacan karaan barta aynu ku leenahay facebooka radio shoharstaasiyo ammaano allah